waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali ururku horta waxaweeye waxaweye waa afar iyo konton wadan oo afrikaan ah ay soomaaliya ka mid tahay waxaweeye queensland oo dhan afrikaanka jooga ama wadamada afrikaanka ayaan waxaan u nahay yani representative ama dadka dadka mataqaanaa u jooga ha noqoto wixii dadka dhibaya sidai hadda maalintii dhaweyto ninkii baska lagu maagay oo kale ha noqoto dawladdu waxay uga baahato hadday tahay wadanka gudihiisa ama africa naftigeeda markaan dhaho africa naftigeeda yani maaha dawladda wadamada africa oo dimuqraadiga inaan ana ku hadalo laakiin waxaa laga yaabaa inaanu ku xidhno qof halkaas jooga ama inaan dhahno halkaasa safaaraddu halkaasay joogta ama wadamada aan safaaradda kulahayn waxaa laga yaabaa qof halka jooga inuu dad xaggaa jooga ku xidho waxyaalaha waxaan ka hadlaya basiidka kama hadlayo waxyaalaha siyaasiga kama hadlayo waa gartay marka queensland ahaan dhacdooyin badan baa ka dhaca gobolkaas sida arrimaha argagixisada matalan ninkii hadda aad ka hadashay oo tareenka dhibaatada loogu geystay oo gobolka aada loogu hadlay waa sidee marka dareenka dadka afrikaankaa ee ku nool queensland horta waxyaale waxaa jira laba shay baad ka hadashay mido waxaa jira waa argagixisada haddaba soo qaadqaada iyo mataqaana ninkii midabka ama yani midab midabta kori lagu sameeyey oo saarnaa tareenka maalintii dhaweyto markay noqonto arrimaha argagixisada ah waxyaalahaas oo kale ma galo sababto ah waanu ognahay inay yihiin waxyaalo siyaasi ah waana waxyaalo anaka naga weyn ama uma aragno yani runtii ururka afrikaan ahaanta uma aragno waxyaalaha ay ama maxaad ahaa mediadu ay soo bandhigayso ama waxyaalaha dadka lagaga nixinayo uma aragno inay yihiin waxyaalo mataqaanaa leh meel loo raaco waxaa laga yaabaa intooda badan inay propaganda yihiin waxyaalo kaloo jirana inay jiraan markaa saas awgeed waxaan anaku go-aan ku gaadhnay inaanu waxyaalahaas aanu ka qayb qaadanin baan go-aan ku gaadhnay waa garta laakiin haddii matala idinkoo eedan hawshaas si gooniya u gelin laakiin haween afrikaan oo matalan xijaaban oo queensland kusugan haddii dhibaato loo geysto markaas uma doodaan miya arrintaas waxba kama qabata taasoo kale waanu galnaaye markaan ka hadlayo argagixisada waxaan ka hadlayaa yani marka ay dhahayaan oo kale magaalo kasoo qaad london oo kale markay dhahaan argagixisaa ku nool oo waxbaanu ka raadinaynaa ama kasoo qaad qof soomaaliya oo kale maxaa dhahaa ama melbourne oo kale afar qof oo mataqaanaa wax noocaas baan ku qabanay ma galo laakiin hadday noqoto wax lagu sameynayo xagga mataqaanaa khamaarka ama diinta ama dumarka taasoo kale uma adkaysano waxaanu xiriir fiican la leenahay wasiirada wasiirka difaaca wasiirka multiculturalka oo ethnic affairska maxaa dhahaa waxa siyaasada yani kuwa wadanka haysta hadda iyo kuwii horeba intaba xiriir wanaagsan baan la leenahay wixii aanu kasoo horjeedno ama wixii ummadda afrikaanka guud micnaha saameynaysa oo dhibaato u keenaysa waanu ka hadalnaa waanu ka doodnaa waanu ognahay waxaa soo socda doorashadii waa markay hase ahaatee yani siyaasiyiintu ay jecel yihiin inay communitiyada soo dhex galaan marka anaku uma ogol inayna soo dhex galaan markayaan waxba dadkayga u qabanayn waa gartay marka dhacdadii hadda u dambeysay ee queensland ka dhacday waxay ahayd ninka afrikaanka oo tareenka waardiyaha ka ahaa si cunsurnimoa aada loogu caayay markaasna warbaahinta bulshada lasoo dhigay sidee gobol ahaan looga hadlay arrintaas idinkuse dowladda maxaad kala hadasheen oo maxaad uga sheegteen
dowladda sidii inaad yani la socotaan iyo inkani ma garanayo koley maxaa dhahaa maalintii ahayd isniinta waxaa waxaanu ka hadalay channel channel nine ayaa timi ona wareysatay oo waxaanu nihi yani waxaan oo dhan weliba waxaanu kasii dhiganay yani tusaale aanu leenahay khamaarkii iyo dadkii segregationkii aad ku samaynayseen ama aad kala kaxaynayseen aad lahaydeen awel waxaad haysateen micnaha argagaxo argagaxadii awrkee awdkeed baa hadda waxa weeye dadkii kale oo yani waxay noqotay arrintii midab waxaana samaynaysaa waxaasoo dhan dawladdii ama dadkii ama mediadii ayaa wixii propagandadii sii weynaysay marka inaad aragteen ma garanayo channel nine waanu ka hadalnay meeyarka magaaladan maxaa dhahaa ninka haysta premierka haysta wadankana si gaara ayuu ninkii certificate uu siiyey oo aqoonsiya sababta dulka uu muujiyey runtii yani dad badan may muujiyeen ninka shan daqiiqaa la caaya waad arkaysay wuu adkaystay qofkii waxaa sameeyana waad aragto inay maxkamad ku socoto waa gartay queensland guud ahaan ma la dhihi karaa cunsurnimadu way kaga badan tahay gobolada kale runtii haa taas waa war saxa markaad taa ula tagteen markaas siyaasiyiintu maxay ku jawaabeen in dhibaatooyinka iyo waxyaalaha warbaahinta ay gelinayaan inay keentay in dadkii si xun loola dhaqmo kolley yacni runtii haddaanu eegno waanu wada ognahay markii ay soo socoto doorashadu wax walba aad ka codsatid waa lagaa ballan qaadaya waxaanu ka codsanay inay sameeyaan cambaign ah yacni ay waxay sameeyeen inay dejiyaan waa cambaign ah inay multiculturalismka waddanka kan ay ku faanto inay muujiyaan ayaanu ku doodnay iyaguna war bay nooga soceyeen ay leeyihiin waanu dadaalaynaa tusaale waxay kusoo qaateen maxaa la dhahaa sanadkan bishii afaraad ilaa konton iyo laba arday ah oo queason oo afrikaan ah oo ama ha ahaato sports ama ha noqoto tacliimta kale ama cilmiga kale ku keenay maxaa la dhahaa marks wanaagsan waxaa la geeyey baarlamaanka oo sitting sameynaya oo maalintaas socda ayaa la wada geeyey waxaana lagu sameeyey introduction taas waa mid taariikhda gashay marka waxay nagu dheheen yani waanu tijaabinaynaa waanu isku dayaynaa hase ahaatee hal habeen wax walba lagu masixi karo waa garta arrintan u dambeysay hadda dabcan waxay ku soo baxday kadib markii youtube-ka la geliyey kadibna facebookyada la geliyey laakiin dhacdooyinka noocaas oo kale ama kuwa badan oo dadka afrikada kasoo jeeda ay ay mar walba dareemaanba hadiyo jeer walaalo maaha kole way jiraan maxaa la dhahaa wax yaroo iska hoose ah oo yacni aan toos u ahayn oo lagu hoosgelinayana way jiraan laakiin waxyaalaha sida ninkan oo kale ah way ku dhacdaa ardayda yani aadaya jaamacadda oo kale laakiin kuma badna oo markaad eegtid hadda dhacdadii hadda youtube-ka la geliyey oo kale runtii taasa anaka ugu weynin wax la sameeyo waa gartay dadka marka afrikaanka hadda arrintaasoo kale markay arkaan dareenkoodu waa sidee ma miyay ka taxadaraan inay goobaha shaqada ama meelaha qaarkood ay maraan mise noloshooda caadi unbay wataan nolosha caadi bay u wadaan hase ahaatee yani waa warayna soo gaarsiiyeen ay leeyihiin waxaasaanu ku noolnahay haddii ninkii dhammaa ee u shaqaynayay tareenka waxaa lagu sameeyey qofka kale xagguu jooga marka waa waxyaala hadda lagu dhex jiro oo laisku dayayo sidii loo samayn lahaa mataqaanaa n dadkii loo wax loo bari lahaa waxaa dadka waxaa u geenaya waa cawaandinimo waxay ka faa'iidaysteen de intii yareyd ee muslimiinta lagu soo jeensaday baa waxay noqotay not only muslimiintii keliya inay mataqaanaa nibcaadaan midab kasta inay nibcaadaan waa garta marka marka laga reebo arrintan oo kale oo dhacdaah oo muuqato warbaahintu ka hadlayso dowladda ka hadlaysa idinku urur ahaan ma jiraan barnaamijyo iyo istraatiijiye guud oo aada cunsuriyadda kula dagaalantaan yes waanu ha waanu samaynay oo waxaanu la kulanay maxaa dhahaa waddankan gobolkan booliiska haysta waanu la kulanay waxaa waxaanu anaka weliba keligaya maaha ee waxaa ahayd waxaanu isku daynay inaanu inta mataqaanaa communitiga kamid ah ee afrikaanka ama inay yimaadaan intii iman kareen oo inta shaqada kasoo baxay way yimaadeen waxaanu siinay mataqaanaa ultimatum ma dhihi karo yani waxaanu go-aan ku gaarnay inaan dhahno wixii kale oo yimaada de idinka unba anaka idin saacadan sababto haddii dadka aada isku day lahaydeen inaad samaysaan shaqada hala joo haddii shaqo ahaato hadday iskuol ahaato hadday ahaato mediada hadda had iyo jeer waa kuwa mamar soo saara mataqaanaa brograamada mataqaana lagu xayeysiinayo dadka waddankan iskale ee aburjiinka ah waxaan ku leeyahay haddaa sameyn lahaydeen waxyaalo noocaas oo kale ah oo ka saari lahaa dadka yani jaahilnimada waxan naguma dhaceen sababta australia waxa weeye wadamada ku faana multiculturalism runtiina markay run ahaato waxaa laga yaabaa melbourne iyo sydney inay ga roon yihiin laakiin queensland aad bay aad bay weli mataqaana xaggaas uga liidataa waa garta tan ugu dambaysa gabar soomaaliya u tartamaysa kursi gobolka baarlamaanka gobolka taas miyaan la dhihi karin waa calaamada in isbedel weyn uu ka dhaca queensland waxawey gabar soomaaliyeed weeye waxaa la yidhaha leela abukar waxay kasoo jeedaa xisbiga liberalka waxayna u dagaalamaysaa magaalada waxayna kursiga la yidhaaho yarandabiri oo xaafad mataqaana afrikaanka ku yara badan yihiin ay ay tahay waxyaalaha mataqaana hadda dawladdu markaan dee anaku wada qaynay hal mar ay nagu soo celiyeen waxay noqotay waa anaka anaku waxaana xisbiga ugu horreeyey oo isku daynaanu qof soomaaliya yani oo dee kolley afrikaanka ka tirsan inaanu sharaxno ayay nagu soo jawaabeen marka kolley dee insha allah waxaan waxaanu dareemaynaa waxaan ilaahay ka codsanayna ka baryaynaa in mataqaanaa inay ku guulaysato taasna waxay noqonaysaa anaka waxay noo ama hadday ku guulaysato haddii kaleba kolley waa waxaan ku faanoon bay noqon doontaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali